asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena murtada maanta xubinteena murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtada maanta ee haddii rabiyad mahayo aynu ku soo qaadanno sheekooyinka cajiibka ah kuwaasoo ah kuwo marba tusaale gooni ah kuu keena mar baa laga yaabaa inay gaadiid kaaga sheekeeyaan marna caano marna ay kaaga sheekeeyaan beero mar kalena ay kaaga sheekeeyaan guur mar kale aqal mar kale qaraabo mar kale tilmaan mar kale xoog waxyaalo fara badan oo noocaasa ayay soo jimcinhayaan ama ay soo aruurinhayaan si ay kaaga dhaadhiciyaan oo ay maaragtay haddii rabbi idmahayo ay isugu keenaan adigana aad u fahanto nolosha iyo qaybaheeda kala duwan iyo sida ay u kala duwan tahay ujeeddooyinka u kala dhexeeya tabaha ay kala leedahay qiyaasaha ay kala leedahay marimada ay ku kala habboon tahay iyo waxyaalaha la xidhiidho oo dhan si aad maaragtay adiguna u fahanto ama aad uga xaraga qaadato ayay xubnuhu kaaga sheekaynhayaan waana hawl muhiima oo ku tusinhaya ama kugu salaynhaya ama tusaalayaal waaweyn kaaga bixinhaya nolosha iyo waxyaalaha la soo dersa noloshu sideedaba ciyaar ciyaar ma ahan noloshu waa mid raad weyn noloshu waa mid akhri adduunba loogu shaqaysto noloshu waa mid qofna ruux sare ka dhigta midna ruux hoose ka dhigta noloshu waa mid haddii beedmahayo ruux cadho ku nool ka dhigta midna farxad ku nool ka dhigta nolosha ayaa qaybahaasoo dhan leh waana kala duwanaanta nolosha iyo qaybaheeda kala duwan iyo tusaalayaasha nolosha laga dhaxlo ayaa waxaasoo dhan sal ku leh ama xidhiidh la leh xidhiidhada farada badan ayay xubnahanu kolba mid kaa tusayaan middanna waxay ku saabsan tahay fardaha iyo habkii loo isticmaali jiray saad og tahayba dee farduhu maaragtay waa gaadiid bay ahaayeen ilaa iyo maantana dunida gaadiid bay ka yihiin markaad fiiriso hadda wadamadii boqortooyooyinka waaweyn lahaa oo kale horta carabtao kale tartamayba ku qabtaan fardaha oo weli fardihii waa la isticmaalaa oo tartamo cajiiba ayaa ka dhaca fardaha lagu tartama sidoo kaleento dalalka waaweyne sida hadda wadankan ingiriiska la dhaho oo kale iyo wadankan turkiga oo kaleento iyo fardaha ay haystaan ama daha u dhaqaalaysta ee iyaga u jooga ee dooxooyinka u daaqa ama madaxda lagu soo dhoweeye ama madaxtooyooyinka jooga ama la dhaqaaleeyo ama la hagaajiyaaye waa malaayiin fardo malaayiin ah ayay haystaan waxay ku xisaabtamayaan maaragtay subax un in isbedel dhici oo in fardahaas iyo seeftaas iyo warmahaas in laysla gaadi doono oo subaxeeda gaadiidka la isticmaali doono waxaan kaleenta ee biririqlana ay iska dhammaan doonaan oo ceelashin shidaalku ay iska aasmi doonaan ayay ku xisaabtamayaan wax badan ayaa jira kan marka maxaa la yidhi waxaa la yidhi faraska waxaa jeedalka loogu dhuftaa ha kuu badiyo orodka faradka waxaa nidiga loogu dhuftaa ha kuu badiyo orodka ama ha ku badiyo orodka ayaa loogu dhuftaa nediga ama jeedalka waxaa weeye marka haddaan faraska jeedalka lagu dhufanin dee orodkii ma sii dheeraynhayo si marka uu orodka u dheereeyo ayaa jeedalka loogu dhuftaa ama nediga loogu baaciyaa ujeeddadu waa sida saasoo kalento adiga haddaad aragta dowladda canaananhayo inuu hagaajisaa loo canaananhaya haddaad aragta mas-uula dhaliilahayo inuu hagaajiyaa loo dhaliilahaya waxaasoo dhan oo waxyaalaha sida faraska gacanta loogu baaciyey oo kaleeto ama jeedalka loogu dhuftay oo kaleento ayay madaxda lafteedu iyo mas-uuliyiinta lafteeda iyo odayaasha laftoodu iyo waxay u baahan yihiin in maaragtay saasoo kale dhaliishaas jeedal looga dhiga iyaga lama uleeyo laakiin jeedalkoodu waa afka taas ayaa looga jeedaa ujeeddadu ay tahay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi darajadaada waa loo dadaalaa darajadaada waa loo dadaalaa